dowladda kenya ayaa ka hadashay saddex doomood oo lagu qabtay gobolka laamo ee dalka kenya doomaha ay dowladda kenya qabatay ayaa la sheegayaa in mid ka mid ah dalka soomaaliya ay ka timid halka kuwa kalena laga leeyahay dalkaasi yemen dowladda kenya ayaa sheegtay in doomaha la xiray maadaama ay si sharci darro ah kusoo galeen biyaha dalka kenya islamarkaana dowladda kenya ay diyaar u tahay inay sharciga la tiigsato maadaama aysan ka diiwaan gashanayn gudaha dalka kenya guddoomiyaha gobolka laamo ee dalka kenya joseph kenyere ayaa sheegay ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanka ammaanka gobolka laamo gaar ahaan kuwa badda ay gacanta kusoo dhigeen saddex doomood kuwaasoo sharci darro kusoo galay biyaha dalka kenya mid ka mida doomahaasna laga leeyahay dalka soomaaliya saraakiisha ammaanka ee badda dalka kenya waxay gacanta kusoo dhigeen saddex doomood oo sharci darro ku marayay biyaha dalka kenya gaar ahaan gobolka laamo marka waxaan diyaar u nahay inaan sharciga la tiigsano haddii aan nahay dowladda kenya waxaa kaloo ogaataan inaysan doomahan aysan ka diwaan gashanayn dalka kenya doomahan qaar ka mid a waxaa laga leeyahay dalka soomaaliya halka kuwa kalena laga leeyahay dalkaasi yemen sidaas waxaa yidhi guddoomiyaha gobolka laamo joseph kenyaari saraakiisha ammaanka ee laamo ayaa sheegay in ciidanka badda heegan buuxa la geliyey si ay gacanta ugu soo dhigaan doomaha sharci darrada ah ee laga leeyahay dalalka soomaaliya yemen ee ku sugan biyaha dalka kenya